madaxweynaha mareykanka donald trump ayuu ku dhawaqay in isaga iyo marwada koowaad ee mareykanka melania trump laga helay cudurka covid sagaal toban madaxweynuhu waxa uu sheegay in lagu wargeliyey in laga helay cudurkaasi waxaana uu tilmaamay in si dhaqso leh ay u bilaabi doonaan inay iskarantiilaan iyo in xaaladda soo kabsashada ay bilaabaan warbixintan waxaa inala socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan koob iyo toban daqiiqo kadib markii uu madaxweynuhu arrintaasi shaaciyey aqalka cad ayaa soo saaray war-saxaafadeed dhakhtarka madaxweynaha toddobaatan iyo afar jirka ah doctor shon conley oo xaqiijinaya in madaxweyne trump uu qaaday cudurka coronavirus madaxweynaha iyo marwada koowaad labaduba waa ay fiican yihiin wakhtigan waxayna qorsheynayaan inay guryahooda ku yaalla aqalka cad ku nagaadaan inta ay ku jiraan xaaladda soo kabashada ah ayuu yidhi conley waxa uu intaa ku daray in uu filayo in madaxweynuhu uu sii wadi doono gudashada waajibaadkiisa si carqalad la-aan ah inta uu ka soo kabanayo waana idinla socodsiin doonaa wixii kusoo kordha ayuu yidhi melania trump ayaa iyana saacaddu markay ahayd kowdii iyo toddobiyo labaatan daqiiqo ee saqdi dhexe ee xalay waxay boggeeda twitter-ka ku soo qortay in si la mid ah sida ay sanadkan sameeyeen dad badan oo maraykan ah ay iyada iyo madaxweynuhu isku karantiili doonaan aqalkooda kadib markii laga helay covid sagaal iyo toban waxaan dareemaynaa wanaag waxaana dib u dhigay dhammaan howlihii ii qorshaysnaa ayay tiri dhammaan dhacdooyinka siyaasadeed ee trump u qorshaysnaa mustaqbalka dhow ayaa si deg deg ah loo amray in la joojiyo sida uu sheegay sarkaal ka tirsan aqalka cad warkan ayaa islamarkiiba sababay in suuqa saamiyada ee maraykanku uu hoos u dhaco waxaana suuragal ah in ololihii madaxweynenimo ee trump uu hakadgalo bil uun ka hor doorashada uu kula baratamayo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka joe biden oo hogaaminaya ra'yi aruurinta dadweynaha ee heer qaran trump oo muddo bilooyin ah hoos u dhigayay halista coronavirus ayaa fiidnimadii khamiistii ku xaqiijiyey waraysi uu siiyey tv-ga fox news in isaga iyo marwada koowaad laga baaray cudurka kadib markii mid ka mid ah gacanyarayaashiisa ugu dhow hob hicks laga xaqiijiyey in cudurkaniyu ku dhacay hicks oo ah la taliyaha madaxweynaha ayaa trump sabtidii ula safartay gobolka pennsylvania oo mudaharaad ololaha doorashada ah uu ka dhacay kadibna magaalada cleveland halkaasi oo talaadadii uu madaxweyne trump kaga qayb galay doodii madaxweynenimada iyadoo markaas kadibna ula safartay gobolka minnesota oo uu madaxweynuhu kaga qayb galay mudaharaad qayb ka ah ololaha doorashada oo arbacadii halkaasi ka dhacay trump ayaa khamiistii isaga oo ay weheliyaan qaar ka mid ah saraakiisha sarsare waxay u duuleen gobolka new jersey halkaasi oo uu ka dhacay kulan lacag aruurin siyaasadeed ah waxaana intay kulankaasi uu socday xiriir dhowla yeeshay tobannaan qof oo kale aad buu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasinala socodsiinayay